wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi goodax barre wasiirka waxaan su-aal ka weydiin doonaa dhegaystayaashuna ay ka weydiin doonaan dhammaan arrimaha ku xeeran siyaasadda arrimaha gudaha ee maamul samaynta gobolada ammaanka iyo weliba xaaladaha bani-aadannimo ee laga soo sheegayo deegaanadii dhowaantan laga xoreeyay al-shabaab marka ugu horeysa mudana wasiir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal marka ugu horeysa waxaad warbixin naga siisaa mudan wasiir xaalad sidee ah ayay ku sugan yihiin deegaanadii dhowaantan laga xoreeyay al-shabaab oo ay kasoo baxayaan inay ka taagan yihiin xaalado aan wanaagsanayn
waa mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan runtii waxaa la xoreeyey sagaal degmo sideed kamida runtii dhibaata ka taagan dhibaato cunnoxumo iyo dhibaato biyo iyo dhibaato caafimaad iyo macluul salka ku hayso raashin la-aanta iyo raashinka cariiriga galay iyo maceeshadii oo kor u kacday ayaa runtii degmooyinkaas haysto waxaad moodaa xoogo in annaga laftirkeena mas-uuliyadda dhinac naga soo gaarayso maxaa yeelay degmooyinka markii la xoreeyey cadowgii degmooyinka banaankooda ayay tageen waxaa moodaa nimankan ciidanka ee howlahan ciidan hayay in aysan u suuro gelin inay daba ordaan oo daba kacaan ciidamada muxuu ahaa qoladan nabaduudka ay daba kacaan oo ay dariiqyada furaan sababuhuna waa sababo laiska qiyaasi karo oo ciidamadeena xooga dalka soomaaliyeed waxaad moodaa inay aada ugu shiran yihiin muxuu ahaa taakulaynta ciidamadan ajnabiga ah nala jooga hadday tahay dhinaca risaasta iyo taakulaynta intaba marka in dib layskugu noqdo oo runtii dariiqyada la furo maxaa yeele ma yara sideed degmo ma yara meelaha qaarkood dhibaato weyna ka taagan sida magaalada xudur iyo waajid iyo mugdo burta iyo ceel buur iyo runtii dhibaatooyin waaweynaa ka taagan macluul badanaa jirta mudan wasiir laakiin miyaanay marka hore jirin istaraatiijiyad ama qaab ay ku howlgaleen ciidamadan oo ay dagaalka ku galeen haddiise la arkay in dhibaata ay jirto wadooyinka ay ka taagantaho loo baahan yahay in la furo maxaa ka hor istaagay ciidamadu inay furaan maxay yihiin daruufaha celinaya in wadooyinka loo furo meelaha ay ay qabsadeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka
waa su-aal wanaagsan laakiin waxaan rabaa inaan yidhaahdo shaati aadan lahayn kuxaragoontiisa wax qurxan maaha inaadan shaati aadan lahayn ku xaragootid runtii waa wax laga fiican yahay waxaa laiska qaadhigi karaa markaad arooska la tagtay shaatigii in lagu yihahdo e c oo qofkii lahaa oo meesha xaflada kugu yimaado ciidamadeenna markaan runta cabiro waxa weye waxay aada iyo aada ugu tiirsan yihiin taakulaynta ciidamadan ajnabiga martida noo ah dabcan qorshe waa jiray laakiin waxaad moodaa in qorshahaas caqabata ay ka hor timid anigu hadda aanan meelahan ka sheegi karin laakiin ka ka baxsan muxuu ahaa awoodda ciidankeena iyo awoodda xukuumadda ku tiirsanaansho aada u weyn oo lagu tiirsan yahay ciidamada ajnabiga daraaddeed marka ciidamada ajnabiga maxaanay iyaga hawsha u dhamaystiri karin mar haddii iyagu ay hadda keeneen in magaalooyinka ay qabteen magaaladiina aanay cunto iyo sahay kala gelaynin ciidamada ma weydiiseen amisom sababta ay howlgallada u joojinayaan
runta marka loo hadlo anigu hadda amsom uma hadli karo laakiin kuma qanacsani in aysan amison awoodin in taakulaynta ciidankeena siinayso ay taakuleeyaan si yani dariiqyada loo furo laakiin haddii ad iyaga weydiisid boqol sababood oo aanan ku qanci karin annaga ayaa la sheegaya aakhirkana waxay iskugu dhuranaysaa biyo gacmahaadaa looga dhargaa muxuu ahaa in aan aakhirka ciidankeenu oo tayo iyo tiraba oo wadankooda ay xoreeyaan aad baana uga xumahay anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha in maanta ay hor taallo degmooyin la xoreeyey oo misna aan lala xiriiri karin oo hadda matalan waajib iyo xudur afartan maalin ka hor ayaan raashin u rabnay waxay ku xayran yihiin magaalada baydhabo xerada amsom ayay dhex fadhiyaan oo ay sugayaan in la waxeeyo waana nasiib darro runta marka loo hadlo loona ma waayin runta marka loo hadlo in magaalooyinka dariiqyada la furo laakiin waxa aanan garanaynin oo runtii qaab daran ayaa ka socdo waana nasiib darro waxa dhacay iyo waxaa socdo xukuumadduna itaalkeeda way ku dadaaleysaa bal in wixii la qaban kara qabtaa waa mahadsan tahay markana dhegeystayaasha su-aalahoodan waqti siinayna bismillahi magacayga maxamed axmed guuleed weeye waxaana joogaa magaalada muqdisho wasiirka laba su-aalood baan su-aala hayaa su-aasha u horeysa soomaalidu dad yar oo toban milyan lagu sheego weeye oo isku dhaqana oo isku diina oo isku afa federaal baana loo sameeyey soo arrintaas arrin qalab ahoo cawaaqib xumo u keenaysa iyo soomaalida hadhow in la kala googooyo oo y baylah noqoto soo ma ahan baan leedahay wasiirka su-aala labaad kenya dawladdu waxay tidhaahdaa dad saaxiibadeena weeye dadkii shacabka ahaana dhibaato badan ayay u geysataa oo xarig iyo dhac iyo dhibaatooyin badan ayay shacabka u geysataa xataa dadka waqooyi bariyo kenya ku nool xasuuqyo badan bay u geysatay dawladdiina waxay leedahay saaxiib baana labada arrimood see isku qaban karaan soo shacabka mas-uul kama ahidin jaallo wasiir oo dhibaatadaas idin xanuujin mayso
ha bismillahi raxmaan raxiim maxamed su-aashiisu waa su-aal fiican midda jawaabda inaan saaxiib nahay iyo inaanan saaxiib ahayn runtii xiriirada adduunka waxay ku dhisan yihiin saaxiibnimo marka deris la yahayna saaxiibnimadu waa inay dhab ahaataa waa inay run ahaataa oo saaxiibnimada annaga iyo kenya naga dhexayso waa dad derisa walaalaha mataqaanaa marnaba aanan ku kala tegi karin xar muxuu ahaa arrinta muxuu ahaa dhibaatada ka taagan iyo dadkan ay raafayaan runtii aadan wax xunnahay waana na danqinaysaa xukuumad ahaan iyo wadan ahaanba muxuu ahaa intii annaga awoodeena ahayna waan qabanay oo aan mar walba u sheegnay in muxuu ahaa aysan habbooneen nooca ay wax ku wadaan si diblomatigana waxa weeye waa waxaan uga samaynay gadood shir aan aan wada lahayn waa qaadacnay iyadoo xigmaddu ay ahayd inaan tusno inaan ka xunnahay waa mahadsan tahay mudan wasiir waxaa jirtaa in ay isku dhacyo ka jiraan gobolada gado baay iyo bakool iyo weliba shabeellaha hoose mana ahan kuwo cusub waa kuwo soo laalaabtay maxaa hortaagan in xal wakti fog ah loo helo caqabadahaasi runtii waa runtaa way jirtaa caqabadahan muxuu ahaa gado iyo shabeellada hoose iyo jubbooyinka ka mar walba soo noqnoqday nasiib darrada waddanka ka taagan ayay kamid tahay in mar haddii dawladda dhexe ay muxuu ahaa nuglaatay in yani mataqaanaa shacabku uu isku xadgudbo markaana ay dawladdu ku adkaato ku adkaato in mataqaanaa xukuumaddu ay muxuu ahaa dhex dhigto yani awood dawladeed oo marna colaada lagu joojiyo marna muxuu ahaa nabadda lagu raadiyo waxyaabo badan ayaa hortaagan runtii waddanka guud ahaan siyaasadiisu horta ma xasiloona waad la socotaan muxuu ahaa maalin walbaba yani waxa siyaasada guud ee waddanka ka socda shacabka soomaaliya si fiican buu la socdaa xukuumaddu aad bay iskugu dayday in muxuu ahaa mar walbaba ay nabadii dadka ugu baaqdo laakiin markaa fiirisid awoodda xukuumaddu ay leedahay xag dhaqaale iyo xag muxuu ahaa abaabul iyo xag ciidanba waad arkaysaa in tabartu yar tahay in tabartu aada u yar tahay marka laakiin dadaallo badanaan wadnaa mana la yaaba soo noqnoqdaan maxaa yeelay mar walbaba shaqada meeshii la rabay iyadoo la gaarsiin ayaa muxuu ahaa nabad aan markaas aan aada aan xidiidadooda dhulka ugu jirin la qaataa
waxaa jirta in meelaha qaar sida shabeellaha hoose oo kale qaab beeleed ay ugu dagaalamayaan ciidamo dowladda ka tirsan mas-uuliyiintii gobolka dowladdu ay u magacawdana ay dhinacyada dagaalamaya ay kala hogaaminayaan dabcan agabkii dowladdana waa loo isticmaalayaa dagaalka mar haddii mas-uuliyiintii loo dhiibo mas-uuliyadda ay dagaalka ku jiraan marka sidee adinka u aragtaan arrinta ka socota gobolka shabeellaha hoose
arrinta gobolka shabeellada hoose runtii waa nasiib darro taaganay kamid tahay muxuu ahaa dhowr marna xukuumaddu howlo la qaban karo la taaban karo ayaa muxuu ahaa ka qabatay laakiin waxaad ogaataa waxa dhacay oo dhan horta marka u horeyso dhinac waa ka qabiil dhinac waa ka shabaab dhinac waxaweye waa ka mataqaanaa ciidamo muxuu ahaa malaysia dhinac waxaweye waa yacni runtii wax badan ayaa isdhex yaacsan ma aha yani mataqaanaa wax saas u sahlan in wax looga qabto dhinacna waxa weye siyaasada guud ee wadanka ooba iyada laftirkeeda buuraha ku raran oo mataqaanaa xildhibaanadii ay dhinac boodayaan oo mataqaanaa dadkan xitaa aada leedahay dawladda u shaqeeyaan waa dad waa dad mataqaanaa runtii aada arkaysid in yani mataqaanaa biseelka dawladnimada aysan ka muuqanin haddii aada muxuu ahaa aad xataa aad markaas kuwaas ka takhalustid hadda kuwa imaanayana wax garantiya oo la hubo inaysan noqonin in noocaas aysan jirin
waa mahadsan tahay markana waxaan siinaynaa dhegeystayaasha
bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa yaasiin maxamed xildhibaan hore yaasiin maxamed bucul dagaba jannaay magac dheer su-aasha aan weydiinayo wasiirka waxa weeye waxaan aada iyo aada walwal uga qabaa oo i muuqda in khilaafkii ka taagnaa magaalada baydhabo ama goboladaasba iyo bokool uu sii labalaxaasanayo siyaasad ahaan iyo aragti ahaan wasiirka waxaa maxaa uga qorshaysan rajada ay ka qabaan maxay tahay in dagaal sokeeye oo labada maamul goobtaa ka dhisan inuu ka dhaco sida hadda asaasaantiisa ay muuqato maadaama lagu heshii waayo sidaan qabo ama aan dareensanahay in heshiis la dhex dhigo labada dhinac oo magaalada muqdisho ay ku guuldareysa heshiiskaas
waa su-aal wanaagsan marka hore runtii xiisadahan siyaasadeed iyadoo aan wadanku xureysnayn oo wadankii uu dhinac cadow haysto oo yacni mataqaanaa abaabul weyn oo mataqaanaa muxuu ahaa ciidameed ou socdo in lagu dhinac furo yacni siyaasad iyo xiisado siyaasadeed runtii taas laftirkeeda runtii waxay ahayd nasiib daro muxuu ahaa annaga xukuumad ahaan wasaarad ahaan aada baan uga digtay markii xiisadahan iyo waxaan ay bilaabanayeen baydhabo aniga laftirkeyga safar baan ku tegay xukuumadda oo ka tirsan xukuumadda iyo iyo dawladda intooda kaleba safar bay ku tageen iyagoo markaas muxuu ahaa ka cabanayo dadna ugu baaqayo in xiisada siyaasadeed la joojiyo meesha hadda ay soo gaartay waxa weeye in yani mataqaanaa maamullo la dhisay lagu wada dhawaaqay maamullo lagu wada dhawaaqay maamullada ciidamo ay qoranayaan ciidamadii xoga dalka soomaaliyeed oo halkaa taaganayana ciidamo kale dal qoranayo ay soo baxeen runtii waxaasoo dhan waa iska nasiib darro xukuumaddii waxaa usoo jeesa lahaydna maalin walbaba yani hadda wasaaradeyda oo kale howl aada u fara badanaa noo taal oo hadday tahay ana mataqaanaa in maamuladii si habsamiyo sharciga waafaqsan loo dhiso hadday tahay abaaraha hadday tahay goboladan iyo degmooyinkan godoonsan oo mataqaanaa in wax laga qabto loo baahan yahay hadday tahay shuruucdii xisbiyada iyo mataqaanaa muxuu ahaa shuruucdii doorashooyinka hadday tahay muxuu ahaa shuruucdii muwaadinka soomaaliyeed ee dhalashada soomaaliyeed looga hadlayay yacni waxaa howl noo yaalo caqligaagaa diidayo ana waxaad arkaysaa in xiisad siyaasadeed mar walbaba muxuu ahaa hareynayso shaqadii wasaaradda hadda labada biloo lasoo dhaafay waxaan qabanay ma jirto runta marka loo hadlo maxaa yeelay mar walba waxaan la mataqaana la kufeena la kacenaa wax baarlamaanka uu wato iyo mataqaana su-aalo iyo jawaabe iyo mooshinno iyo yacni howlo fara badan oo noocaas oo kale ah oo runtii waktiga waxa dilo ah mararka qaarkood waxaa isleedahay waxaan waa wax la iskugu talagalay inaan waxba oo aan wadanka wax shaqaa laga qabanin runtii aad baan madluun uga ahay haddaan ahay wasiirka arrimaha gudaha xiisadahan siyaasadeed oo faraha badan oo aan meel wadanka geynaynin qolaba intay meel istaagto muxuu ahaa rabto inay mataqaana xiisad siyaasadeed abuurto waa mahadsanta waxaa jirta hadda dhaliisha aa sheegtay ah in waxqabadkii waxoogaa cariiriya uu galay dad badan waxay u arkaayaan in wasiirada lala xisaabtamo sida adoo kale baarlamaanka in lagaaga yeeray in lagu weydiiyo waxqabadkaagii in cod kalsooniya lagu qaaday waxay u arkaan inay tahay la xisaabtan dhab ah adigana waxaa muujinaysaa inay dib u celis ay ku keentay iyo dibudhac howlihii ku horyaalay dad badanna sidaa fikirkaas waa kula qabaan dadna waa kaaga soo horjeedaan maxaa ku macnaynaysaa in saameyn ay ku yeelatay arrintii baarlamaanka howlihii wasaaradda horyaale
waa runtaa sidaas aada sheegtayna waa loo dhigi karaa laakiin marka layla xisaabtamayay bil baan shaqaynaya wasiir bil shaqaynayay in baarlamaan looga yeero oo laba bil ay qaadato xisaabtanku oo maanta idin yani maalina la baajinayo maalina loo yeerayo maalina mataqaanaa baarlamaanka la horgeynayo maalina uu baarlamaanka isku diyaarinayo marka kuxigtana haddana isla markiiba haddana mooshin laga keeno oo mataqaana la yidhahdo waa lagu ruqsaynaya oo haddana la daba istaago ay qaadato mataqaana sitbaan iyo laba sitbaan ay qaadato waxaas xisaabtan ma aha adduunkuna saas uma xisaabtamo waxaa wanaagsan wasiirka in fursad la siiyo hadday wasaaraddeeda tahay hadday wasaarad kale tahayba markaas xisaabtanku guddiyaha jiro guddiyada ay wasaaradaha hoos ula socdaan waxa socdo xisaabtan runtii aan leeyahay waa xisaabtan wanaagsan oo waxbuu keenayaa waa kaas haddii hadda noocii loo xisaabtamo in loo xisaabtamo hadda wax mushkilada ma lahayd laakiin waxaa xaqiiqo ahayd markaan xoogadaa lahay wasaaradda hal bil shaqaynaysay marka intaasoo howla la geliyo wasaaraddaas wixii laga sugaayay inay inay nusqaamayso hadda tii marka laga baxay haddana tu kalaa socoto oo horey gadaal waad la socotaa xamar horey gadaal la iskaga dabadigayaa waa kan weeye kaasi waxaas xiisad siyaasadeeda iyo hawsha taallo oo runtii aada u baaxad weyn hadday tahay abaaraha hadday tahay biyo la-aanta hadday tahay raashin xumada hadday tahay degmooyinkan mataqaanaa go-doonsan hadday tahay meelaha la xureynayo hadday tahay maamul go muxuu ahaa in wadanka democracy lagu soo dabaalo oo xisbiyadii iyo mataqaana shuruucdii xisbiyada iyo la sameeyo hadday tahay muxuu ahaa muxuu ahaa electionki iyo doorashooyinkii iyo sidii la iskugu diyaarin lahaa iyo mataqaanaa shuruucdii doorashooyinka in sameeyo waxa hawl yaallo iyo waxa nala ku mashquulinayo waxa isku dhow iyo waxa yacni mataqaanaa qof bini aadamahooba haddii aan dadku iswa shacabka soomaaliyeed aysan siyaasiyiintan u tilmaamin meesha loo baahan yahay in la aado runtii wayba adkaan doontaaba waa mahadsan tahay qodobkaas waa kusoo noqon doonaa su-aalo kalena waa kaa weydiin doonaa dhegeystayaashaan siinayna markana
magacayga waxaa la yidhahdaa ismaaciil ooyaa sheekh muxudiin wasiirka waxaan weydiilahay maamulka gobolka banaadir oo dhawaan la magacaabay waxaad moodaa wiil oo guddoomiyaasha laga dhigay niman isku wada mid ah oo aad moodid inay xisbi kaliya yihiin inay inay tahay ma laga yaabaa gobol gobollada kale ee la magacaabayana in qaabka hadda loo magacaabay maamulka gobolka banaadir dadwooyinkiisa ay u wada qaateen in qaab noocaas oo kale loo magacaabo
waa su-aal fiican gobolka muxuu ahaa banaadir waxaan isleeyahay wasaarad ahaan iyo muxuu ahaa guddoon ahaanba gobolka runtii guul weyn baan gaarnay waxaa suuro gashay in rag dhalinyaraa gobolka maamulkiisii degmooyinka oo dhan lagu wareejiyey dhalinyaro waxaan isleeyahay aad u wanaagsan oo qabatay oo karti leh oo xogaal ah wadanka dalka waxa uu kusugan yahay runtii dhalinyaro aada iyo aada aan isleeyahay looguna han weyn yahay w dhalinyaradaas taas macnaheeda ma aha inay dad liito ahaayeen runtii guddoomiyaasha hore dad sharaf leh oo qiimo leh oo soo shaqeeyey oo duruuf adag kusoo shaqeeyey ayay ahaayeen laakiin muxuu ahaa hayaanku waxa weye horea loo soconaya dadaalku waa soconaya waxaana isleeyahay runtii guul weyn ayaa la gaaray ilaa haddana magaalada waxaad moodaa magaalada xamar gobolka banaadir in isbedel dhinaca amniga iyo dhinaca muxuu ahaa howlaha taakulaynta muxuu aha adeegyada bulshada ay si fiican u socdaan dabcan dadku guddoomiyaashu waa isku wada nooc waa isku nooc maxaa yeele kulligooda waa dhalinyaro waa isku nooca maxaa yeele waa dad wax wada bartay waxyaabahan kaleo iska propagandada ah oo mataqaanaa dadka yani siyaasiyiinta oo meelaha mataqaanaa maqaayadaha fadhiya ay sheegaan damal jadiid iyo wax noocaasa la sheegaa runtii waxay yihiinba waa dad wanaagsan oo aan shaqaa wanaagsanna ka sugeen waa mahadsan tahay arrinta haddaan dib ugu laabano saameynta ishaysadka uu ku yeelan karo oo u dhexeysa xukuumadda iyo baarlamaanka marka laga soo tago baarlamanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laftirkooda waxaa leeyahay xiriirkoodu ma wanaagsana marka ay timaado qorshe la doonaya in dowladda isku shaandheyn lagu sameeyo eedda ah in qallaaso siyaasadeed uu jiro maxaa adiga ugu jeedinaysaa dhinaca baarlamaanka oo keliya so dhinacyada kalena kama jira hadda
runtii aniga baarlamaanka laftirkiisa eed uma jeedin siyaasiyiinta soomaaliyeed oo dhan waan u jeediyey shaqo badanaa taallo howl badanaa noo taal hawshaas ummaddan runtii kala hirdhowday dhibaatada badan soo martay muxuu ahaa haddana dariiq dheer uu sugaayo in xiisadahan siyaasadeed oo wax macnaa samaynaynin laga dul qaado oo aan laga daayo arrintan ka hadlaya taasay ahayd arrintan madaxweynaha iyo prime ministerka is haysto runtii dariiqyadan ka maqalnaa annaga maalin walbaan la shaqaynaa labadooda waxays haysto ma aanan arkin laakiin dadkii ayaaba yani mataqaana magaalada xamara waay wada noqotay dad yani jal xiisad siyaasadeed inay maalin walba taagan tahay hadday tahay xildhibaano iyo hadday tahay siyaasiyiinka laba way saameynsaameynysaa wasiirada weliba kuwa laga sugayo inay shaqada adag qabtaan marka maalin walba magacyadooda dariiqyada lagu haayo runtii way saameynaysaa waan ogahay inay saameynayso waxaana fiicnaad in saameyntaas laga daayo xukuumadda oo xukuumaddu ay shaqayso oo shaqadaas hadda adag hadda yani hal wasaaradan ka ahay oo inta aan aragtay oo hadda aan yani mataqaana idiin sheegay ay sugayso muxuu ahaa haddana maalin walba inaan wasiirkii iyo wasaaradda ay ku mashquulayso muxuu ahaa arrimo siyaasadeed marka runtii waxaan dhihi lahaa siyaasadda aan iska yarayno waa mahadsantaha mudan wasiir dad badan waxay u arkaan dowladda aad wasiirka ka tahay inay guuldaraysatay fursadaha u harayna ay yihiin kuwo ay adag tahay inay ka faa'iidaysato adiga ka wasiir ahaan marka aad aragto hawsha taalla iyo khilaafaadka hadda jira iyo waayo aragnimadaadii dowladihii hore oo adiga laftirkaaga aad wasiir kasoo noqotay ama aad xogogaal u ahayd ma isleedahay fursadaha u haray dowladdani waa ay ka faa'iidaysan kartaa
runtii muxuu ahaa guuldaro marka laga hadlo waa wax xaraf weyn weey xukuumaddan aan hadda kamid ka ahay wax aada u fara badan oo wanaag badan ayay qabatay muddo gaaban mathalan degmooyinka xisheeg oo dhan baa la xoreeyey waxaa la sameeyey shuruucdii aasaasiga aheyd oo mataqaana xagga dastuurka iyo xagga muxuu ahaa muxuu ahaa federalismka iyo xagga xisbiyada iyo xagga muxuu ahaa kan ayaa taabaqaad xoog la ku dhacay oo shaqo weyn ay gashay waxaan dib loogu sameeyey dhinacii maamulada maamul wanaagga waxaad arkaysaa mataqaanaa dhinaca xisaabaadka dowladda iyo budgetka inuu meel fiican oon weli taariikhda soo marin in in muxuu ahaa la sameeyey muddo laba bil saddex bir haddii intaa aan qabano xiisadan waxaan la joojiyo laakiin dadkibaa iska jecel inay guuldaro iyo wax qaab daran ay sugaan waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan markana siinaynaa
magacayga waxaa la yidhaahdaa xuseen sheekh maxmuud oo muqdisho jooga mudan wasiir waxaan ku weydiinayaa su-aal ku saabsan arrimaha gobolka bakool howlgalo ayaa ay dawladdu ka waday dhinacaas gaar ahaan de deegaanada xuduudda ku teebsan oo ciidamo dawladda ah kuwo ethoobiyan ah iyo kuwo new police la yidhaahdo ay soo galeen deegaanadaas waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca bani aadamnimada ayaa ka jira marka laga soo tago dagaalada laba dhinac isdagaalayaan hal qof kuma noola deegaanadaas oo dhan ciidamadii dawladda ay qabsadeen oo dadkao dhan way ka wada carareen markii ciidamadii dawladda laga wada cabsaday shacabkii oo muxuu ahaa dawladda ma mateshaa dadka deegaanadaas ku nool oo haddii ayaday ciidamo u dirtay ciidamada waxay meesha ka sameynayaan ma la socotaa dawladda waa mahadsan tahay walaal marka u horeyso dadkaas dawlad annaga u ah dawlad kale oo ay qabaan ma jirto dhibka meesha ka jirana si wanaagsan oo yacni si aada xoogaala ayaan u nahay oo aadaan xoogaal ugu nahay dadkan barakacay waxay barakaceen waktigii shabaabka joogay shabaabku markay ogaadeen in yani la dul saaran yahay ayay dadkii barakiciyeen raashinkii ayay magaalooyinka ka qaadeen muxuu ahaa dadkii duurkay geeyeen si dhibaato bini-aadinimo ay u abuuraan oo dawladda loo dhaleeceeyo si fiican ayaan ugu daynay inaan mataqaanaa aan halkaas gargaar bini-aadinimo ku geyni arrinta aan warkeyga u horreeyay kusoo sheegay ayaa naga hortimi ciidamada soomaaliyeed meel kastay joogaan kuwa ugu discibliinka fiican ee aan sigaar cabin ee aan jaab cunin ee aan isbaaro meel u oolin ee runtii mataqaanaa aan salaadu ka tegin waa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee bakool jooga annagu dadaalan wadnaa xukuumadda shacabkana waxaan ku baaqaynaa soomaaliya meel kasta oo shacabku jooga waxaan ku baaqaynaa inay ku daysadaan gobollada hiiraan iyo galgaduud oo inta qoryihii qaatay cadowgii daba kacay oo cadowgii meel walba u istaagay oo cadowga dhaqdhaqaaqiisii joojiyey gobolladaas dhexdiisa waxaan isdhihi karnaa dariiqa hadda soomaaliya isku xoreyn doonto dariiqa ugu habboon waktigan xaadirka waa in shacabku kaco oo shacabku cadowga iska dulqaado ugu dambeyntii mudan wasiir gobolada gada dhibaataa ka jirta baa-i bakool sidoo kale shabeellaha hoose waa ka jirtaa hadda galgaduud abaaraa ka jira wadooyinkia weli ka xiran gobolada qaar hiiraanna sidoo kale dhammaanba waa meelihii dowladdu ay saameynta ku lahayd meel inta la dhammaystiray hawsheedii ay socoto waxaan filayaa in dowladani aysan weli ka helin soomaaliya muqdisho laftirkeeda ammaankiyaa liita toddobaadkan qaramada midoobay waata ka hadlaysay in qaraxii ay dhici karaan oo xafiisyadooda iyo shaqaalahoodii ay kala fasaxeen caqabadu si walba ha ku timaadee inkastoo adigu dhowaan aad heshay kalsoonida baarlamaanka haddii xaaladda taagan ee ka jirta gudaha dalka gaar ahaana mas-uuliyadda adiga ku saaran ay sidii aad ugu talagashay ama dadku kaa filayeen ay u hirgeli weyso ma laga yaabaa inaad sida wasiirka arrimaha ammaanka oo kale aad tidhaahda xilkan waa socon waaye meeshuu rabo ha ka socon waaye waa iga kan
dabcan waxaan ammaanayaa wasiirkii hore ee muxuu ahaa amniga runtii geesinimada iyo mataqaanaa dhaqanka cusub soomaaliya horey loogu aqoon uu bilaabay qof walbaba markii bresharku iyo dhibku ka bato muxuu ahaa u waayo taakuleyn iyo mataqaanaa dhiirigelin u waayo dabcan dhaqankaas oo wasiirka u bilaabay ayaan u malaynaya in loo wada dhuran doono aniga iguma adkaanaysa aan shacabka soomaaliyeed soo hor istaagan ihahdo waa soco weyse noocaas u soco weyse qof kale ha loo raadiyo waxa ugu adkaanaya ma aha in siyaasadan muxuu ahaa waalatay qof walba uu siyaasi noqday siyaasada la yareeyo waxqabadka loo soo jeesto cadowgu waa dhab dadkan waxaan ku baaqaya meel kastay joogaan cadowga aan kasoo hor waa mahadsan tahay mudan wasiir waa mahadsantahay
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi goodax barre tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo